markaska diyaarinta culimada ah ee sheekh shariif cabdinuur oo magaalada kismaayo laga hirgeliyey sanadkii laba kun koob iyo labaatankii ayaa soo saara culimo aqoon buuxda oo ku leh shareecada islaamka kuwaas oo door muhiima ka qaata faafinta diinteena islaamka markaskan ayaa ardayda lagu baraa culuumta diiniga ah sida qur-aanka kariimka axaadiista iyo sidoo kale luuqada carabiga waxaana kasoo baxa dad ka dhisan aqoonta diiniga qaar ka mid ah ardayda markaskani wax ka barta ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay ka faa'iideen xaruntani lagu barto cilmiga diinigaa sida magaalada kismaayo hadda maraakiskan ka dhisan waa markas aad u taya badan oo haddaan halkaan kusoo koobi karin intifaacaadku leeyahay weliba waxaan dareemayaa insha allah markaan imid hadda iyo hadda xilligaan imid shan bilood baan joogaa qiyaas farqi weyn u dhexeeya ardada arday markaa fiirisa hamigooda iyo say wax baranayaan arday hami sare ay leetahay tahay waxaa marka aan leeyahay dhallinyarada ku nool kismaayo oo macaahidda aba ka qalinjibisay iskoolada oo aan waxbarasho toosa hadda u socon halkaan aan ka faa'iidaysan waxaan leeyahay intaad yartihiin cilmiga ka faa'iidaysta cilmiguna asaga qofka nooleeya asaga qofka asaga qofka taya u yeela marka insha intaa waxaan u reebayaa dhallinyarada soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan maraakiista magaalooyinka ka fogan tahay aan haddana ka faa'iidaysanayn kelmadeeda intaas kusoo koob استفتح المركز قبل أربع سنوات وعلى عوام الدراسية في المركز هي أربعة أعوام في السنة الأولى يدرس اللغة العربية وفي السنة الثانية يدرس فيها الفقه وعلومه وفي السنة الثالثة يدرس فيها التفسير وعلوم القرآن المختلفة dhanka kale maamulaha markaska diyaarinta culimada ee sheekh shariif cabdinuur ayaa sharaxaad ka bixiyey markaska iyo waxyaabaha uu qabto iyo ujeeddadii loo aasaasay markaska muddo saddex sano ahda waa la dhiganayaa dhismihiisuna muddo sanad iyo wax buu socday oo horey maaragtay dad muxsiniyiin ayaa dhisay oo markas waasic ah masaajid leh qolal jiif leh fasallo waxbarasho leh meel cunto leh xafiisyo leh intii maaragtay goob waxbarasho u baahnayd barxad sare oo u diyaarsan in dabaqyo kale haddii loo baahda laga sii sameeyo badda qarkeedu ku yaalaa oo maaragtay waxa weeyaan meel aada iyo aada jawigeedu u wanaagsan yahay markaska ujeedka loo aasaasay wuxuu ahaa in maadaama iskuulle noo furan yihiin macaahidna noo furan tahay jaamacada noo furan yihiin in waxa weeyaan la helo goob kale oo intaasba wax ka duwan laga heli karo waad ogtihiin oo cilmiga diiniga ah markii hore waxaa lagu baran jiray masaajidada xalaqaad baa la baran jiray xalaqaadkii ilaa hadda maa zaalat yani inay shaqeynayso laakiin waa iska jiraan maaragtay gabaabsi iyo dacfi waa jiraa markaskan magacaa loogu talagalay inuu noqdo xalaqaad oo ardayga lagaga dhiso sheekhnimadiisa lagu diyaariyo isagoo jaamacaddiina dhiganaya horeyna sekondariyadii usoo dhigtay ama macad ama iskuul ama labadaba waxaa jira arday iskuul iyo macad buu kasoo wada baxay oo labada dhinacba maarata shahaado ka haysta waxaa jira arday iskuulla qura kasoo baxday waxaa jira arday macaahid qura kasoo baxday oo macaahidda shareecada taaniga kasoo baxda oo shahaado haysta inay ardayda noocaasiya oo kuliya shareeca gelaysa heer jaamacadeed waliba kuliya shareeca gelaysa in markasan lagu diyaariyo goobaha lagu barto cilmiga diiniga ah ayaa soo saara dhalinyaro ka dhisan dhanka aqoonta diiniga ah kuwaas oo door muhiim ah ka qaadan kara in bulshada ay u sii gudbiyaan cilmiga ay barteen ee ku salaysan shareecada islaamka